wacdiyihii cutubka lixaad waxaa jira wax xun oo aan qoraxda hoosteeda ku arkay taasuna waa wax dadka ku culus waana nin ilaah siiyey maal iyo hanti iyo sharaf oo wax alla wixii naftiisu jeceshahayna aan waxba ka dhinnayn oo haddana ilaah isaga aan siin karti uu wax kaga cuno laakiinse uu shisheeye iska cuno taas waa wax aan waxba tarin iyo dhibaato xun haddii nin boqol carruur ah dhalo oo uu sannado badan noolaado si uu u cimri dheeraado laakiinse aaya naftiisu wax wanaagsan ka dhergin oo haddana aan la aasin waxaan leeyahay kaas waxaa ka wanaagsan dhicis waayo dhicisku wax aan waxba tarayn ayuu u yimaadaa gudcur buuna ku tagaa oo magaciisana gudcur baa daboola oo weliba qoraxda ma uu arag mana garan oo kaasu waa ka sii nasasho badan yahay kii kale inkastoo uu noolaado kun sannadood oo laba jibbaar ah laakiinse uusan wax wanaagsan ku raaxaysan sow kulliba isku meel lama wada tago nin hawshiisa oo dhan waa u afkiisa laakiinse kama hamuun beelo waayo bal kii xigmad lahu maxaa faa'iido ah oo uu nacaska dheer yahay miskiinkii kuwa nool hortooda si loogu socdo yaqaanse maxaa faa'iido ah oo uu leeyahay damac iska wareega waxaa ka wanaagsan indhaha aragtidooda taasuna waa wax aan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha oo kale nin waliba wuxuu yahayba waa horaa loo magacaabay oo waa la garanayaa inuu bini'aadmi yahay oo lamana uu diriri karo kan isaga ka xoog badan waxaa jira waxyaalo badan oo sii kordhiya waxa aan waxba tarayn bal maxaa faa'iido ah oo uu bini'aadmigu leeyahay waayo bal yaa garanaya waxaa qof u wanaagsan intuu nool yahay oo ah maalmihii cimrigiisa aan waxba tarayn oo dhan ee uu sida hoos oo kale u dhaafiyo waayo bal yaa nin u sheegi kara waxa qoraxda hoosteeda isaga dabadiis ahaan doona